maalin ka dib markii baadhis badan xaafadaha magaalada Siyuusiri ay codsadeen in daah furan dheeri ah laga helo ganacsatada maxalliga ah ee soo tabisa kiisaska COVID-19 Tyson Foods oo ku sugan Dakota City ayaa sheegtay inaysan la wadaagi doonin macluumaadka ku saabsan tirada shaqaalaha saameynta ku yeeshay Tyson wuxuu sheegay inay qaadatay tallaabooyin lagu daafacayo xubnaha kooxda degmada Dakota waxaa la jiray koob iyo labaatan xaaladood oo cusub oo ah COVID-19 infeshika oo dhan lix boqol todobaatan iyo sagaal waxaa jira in ka badan toddoba boqol oo ka tirsan gobolka Woodbury madaxweyne Donald Trump wuxuu saxeexayaa amar fulineed oo ah inuu isku dayo oo joojiyo hilib yaraanta sababta oo ah COVID-19 virus amarkan wuxuu u adeegsan doonaa sharciga waxaa soo saarka difaaca inuu ku kala saaro ka shaqaynta hilibka inuu yahay warshado muhiim u ah si loo hubiyo in dhirta wax soo saarkay furmaato si kastaba ha noqotee ururka shaqaalaha cuntada iyo ganacsatada ee united wuxuu leeyahay tyson iyo dhammaan dhir hilibka cuna waa inay si degdeg ah wax u qabtaan si ay u ilaaliyaan shaqaalaha maraykanka iyo cuntada iowa iyo nebraska waxay ugu dhigayaan shaqaalaha inay waayi doonaan faa'iidooyinkooda shaqo la'aanta haddii ay diidaan inay soo laabtaan markii loo shaqeeyo dib ugu yeero iowa wuxuu u wareegayaa qayb ahaan dib u furita toddobaatan iyo toddobo ka mid ah sagaashan iyo sagaal degmo ee gobolka jimcihii nebraska ayaa furaya ganacsiyada qaybo ka mid ah gobolka isniinta dib u furista ayaa imaanaysa iyadoo iowa ay la kulantay mid ka mid ah heerarka ugu dhaqaalaha badan ee kobcinta xaaladaha kiisaska cudurka covid-19 waxaa jiray sagaal dhimasho oo dheeri ah oo la soo sheegay talaadadii iyo lix boqol xaaladood oo dheeri ah in ka badan boqolkiiba labaatan kiisaska cusub waxay ka imaadeen gobolka woodbury